waxa weeye horta hadeer marba mar buu ahaa laakiin markaan waxaan ku kasaasi karaa masiibo bini aadamyo or sidaa la socoto magaaladu waxay leedahay waxay ku taal meel xeeda waxayna leedahay bahallaaga oo ka leexdo oo khoori la yidhaahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo ma garan waan gartay koorigaasu waa koori ilaa toddoba kilomitr gaara ballaciisuna ilaa afar kilomitr weeye koorigaasu magaalada jeestaa berigaabuu ka maraa dhinaca bari haahey haye duqbaddu marka waa ka caaridaa marna waa soo gashaa marna waa buuxisaa marna waa yaraysaa marka haatan maxaa dhacay waddadii uu mari jiray ayaa bacad fuulay intay dabaylo dhaceen sita wa sitiinkiisa siduu u dhammaana magaaladii buu ku soo rogmaday marka magaaladii buu soo galay magaaladii buu ku soo rogmaday qaybtii hoose oo wixii afridoodka bartamaha magaalada ka hooseeya oo dhan horta baduu la gala waan gartay marka ma guryaha ku yaalay qaybtaa siilooyin guryo dabaqyo furdooyinkii dawladda xoolaha dhigi jirtay dukaamo waa magaalada baartadii ugu maamiilka badnaydba weeye marka marka ilaa imise guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaadheen ma ay gaadheen biyuhu ee waa iyagoo soconaya ayay qaateen waana la tageen meeshiina hadda waxay isu bedeshay meel bad ah waana magaalada nuskeedii boqol iyo siyaado weye boqol iyo siyaado guri ayaa biyahaasi ay qaateen haahe dadkii ku noolaa ka waran waa u gurmanay markaa waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray degmada caluule magaalooyin badan baa hoos yimaada saacaddaa aan kula hadlaayo magaalada bareeda eelquud xaaboor geeseley murcayo dhammaan mujtamaci jooga gawaari baa lagu soo daabilay oo caluuley dul joogaan marka boqol wax ka badan gurya abaad sheegtay in daadku qaatay hantidii taalle ka warran iyada hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay wixii kalena waa la tageen marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahayey haa bilaa iyo bishii afaraad waa qaylinayna dhowr jeer baa adeecadda ka hadlay waa soo gurmaysay laakiin sideed iyo afartankii saaco oo ugu dameeyey dabaylo iyo habso iyo waxbaa kaalmeeyey waaba soo rogmatay iyo magaalada qaybteeda hoose waa bad hadda dooryuhu ka dhoofaanay ma garan waan gartay qaybtii kalena qaybtii kaleeto baanu dadkii u raray iyadana waa ku soo socotaa marka bal waxaanu isku dayaynaa hadda gurmad ballaaran baa socda waxaanu isku dayaynaa intaan doonyo iyo inta la raacdaa dhinaca garkaasa loo gudbay oo waxa laga jeexaya xaggaa bal inay qaybi noqoto ma garan waan garta ma gacan soo jabay unbaa arrintani mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluuna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas unbaa keentay cawanaada dabaysha iyo habsada iyo badda kacday qaybha ka ahaadeen laakiin waa bad weyn ilaahyay meel ku hayay oo wadda lahayd oo wadadeedii ka leexatay waddadii magaalada soo gashay wax ma laga qaban karaa dabcan haa haddii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dawladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaaneen kollay wixii khasaaray khasaare laakiin waxa weeye dhinaca garkaas haddii laga diraacayo inay noqoto waa suurtagal hase yeeshee waa ay ka dab ka dab ka tan badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinkaa jooga ee qalab badan bay u baahan tahay xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay dhaqaale badan bay u baahan tahay adigu gurdan bini aadan mid dawladeedii maheedeen bay u baahan tahay waa laga qaban karaa haddii kalese latood kaliba magaaladaas inay badu la wareegtaa bay noqonaysaa iyo magaalo kale la doonto magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa de ilaa kun iyo dhowr boqol oo qof qoys baa degan kun iyo dhowr boqol oo qoys ha ilaa kun iyo shan boqol kun iyo lix boqol ba wada waa caasimadii gobolka gargasfuur magaalada marka waa si wanaagsan baan u garanayaa marka dadkii ka qaxay goobtani biyahan iyo hantidoodii ay dee daadadkan iyo biyahan aad sheegtay inay qaadeen iyagu haatan xaggay ku sugan yihiin dadki kale oo xaafada oogadaa ku noolaabay iyo guryihii dawladda oo oogada ahaabaa qaybtood loo furay dadka ayay koto kaleeto ehelkaa iyo magaalada baartada hadda oogadaa xigta bay hadda la nool yihiin su-aasha ugu dambaysa ilaa hadda wax la qabtay ilaa iyo xagga wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolkaa deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin farahay kula jiraan laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawshatan u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheelitiray marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin